You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ciyaarihii sanadkii hore ayaa intooda badan waxa ay ka gaareen guulo haddaba sanadkan ayaa waxa ay soomaaliya socdaalkoodii kaga soo bilaabeen jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo oo ay laba ciyaarood kula dheeleen kooxaha gobolka ka dhisan dhallinyarada ciyaartooyda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka australia ayaa sanadkii saddexaad usoo socdaalay dalka soomaaliya iyagoo safarkoodana uu yahay sidii ay dalka usoo baran lahaayeen islamarkaana ay u sameeyaan isdhexgalka bulshada sanadkii hore waxa ay safarkooda ku bilaabeen caasimada muqdisho iyagoo kadibna ay u socdaalay puntland iyo somalilan oo ay ciyaaro saaxiibtinimo kula yeesheen dhigooda dhallinyarada dalka joogta ciyaarihii ay ku ciyaareen magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay ahayd laba ciyaarood midna waa ay badiyeen midda kalena waa laga badiyey kadib waxa ay usoo gaareen magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo ay ku leeyihiin saddex ciyaarood maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda isboortiga ayaa soo diyaariyey ciyaaraha halkan ay ku dheeli doonaan ciyaartii ugu horeysana waxaa shalay ay la ciyaareen kooxda xulka gobolka banaadir oo ay ku dhammaatay barbardhac taas oo kooxda gobolka banaadir daqiiqadii ugu dambeysay ay gool la yimaadeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ciyaartooydan ku martigeliyey magaalada muqdisho ayaa ka hadlay furitaanka ciyaaraha waxaan ku faraxsannahay in kooxdii noga timid australia soomaalida qurbajoogta in maanta ciyaartooda ugu horeysay ee halkan garoonka conis stadium ama garoonka banaadir ay ku cayaarayaan waxaan mar kale u mahadcelinaya wasaaradda dhallinyarada isboortiga iyo xiriirka kubadda cagta oo runtii dardargeliyey horumarka isboortiga iyo dhallinyaradaba maantana ay tusaale ka tahay in caasimadii dhallinyaradii ama ku kortay qurbaha ama ku dhalatayba in maanta dalkooda xiise u qabaan ku soo laabanayaan cayaar wanaagna tusayaan dhallinyaradoodii kale ay saaxiibada yihiin tanoo ka bilaabanaysa isdhexgalka qurbajoogta iyo gudaha dhallinyarada horumarka waddanka jirana ay gaarsiin doonaan meelihii ay ka yimaadeen shacabka gobolka banaadirna waxaan ka codsanaynaa in maalmaha ay nala joogaan martida in si wanaagsan loo soo dhoweeyo soomaalidana marti soor waa tii lagu yaqaanay si hadhow markay australia ku noqdaan ay caalamka u tusaan sida soomaaliya ay runtii horumarka uga jiro marka aad iyo aad umahadsantihiin soo dhowaada sidoo kale wasiiradda isboortiga marwa khadiija ayaa iyana si aada u soo dhoweysay ciyaartooydan waxaana ay sheegtay ciyaartooyda qurbajoogta australia inay ka duwan yihiin ciyaartooyda kale ee dalka soo gaara waxaana ay tidhi ciyaartan maanta halkan aan ku furnay haddaan nahay gobolka banaadir haddaan nahay xiriirka kubadda cagta haddaan nahay wasaaradda dhallinyarada isboortiga waa qaybtii labaad ee qurbajoogta ee sanadkan waa sanadkan waxaa markii labaad oo la cayaaro qurbajoogta waay waxaa ka horreeyey cayaartooydii kale ee u k ka imaatay ee qurbajoogta isku jirta halkan noogu timid sanadkan marka waa qaybtii labaad ee ciyaaraha qurbajoogta reer austraaliya iyo naadiyada dalka hadday tahay naadiyada gobolka banaadir maantaba waxaa cayaaraya waa naadiga gobolka banaadir xulka gobolka sidaasaa naadiyada kalena looga soo xulay saddex cayaaray yeelan doonaan haddii allaha awoodda la ogolaado qaarna waxay la cayaari doonaan degmooyinka gobolka waxaa la cayaari doonaa maalin iyo habeen gabdhahan waa dhakhaatiir la socota reer austraaliya oo ah qurbajoogta kale dabcan waa la wada dadaalay soomaali guda iyo debad isku tiirsanaan iyo isgarab istaag dhibaatooyinkii dhacay abaarihii dhacdadii foosha xumayd ee dadka soomaaliyada dhan wada taabatay afar iyo tobankii oktoobar waxay ahaayeen dadkii aad uga qayb qaatay maanta waxay u socdaan dhakhaatiirtan gabdhahan soomaaliyeed ee wax ku soo bartay qurbaha in ay dadkooda la wadaagaan maalmaha ay joogaan haddii allaha awoodda la ogolaado waxay samayn doonaan indhafiiqid ilaa boqol qof iyo in dumarka isku furanka ama fiiskolahana inay qalliin u sameeyaan ilaa boqol haween ah guud ahaan aadan uga mahad celinaynaa dadaalkooda dheeriga ah reer austraaliya waxaan leenahay halkaas ka sii wada inta kale maqanna waxaan leeyahay kudayashada fiican waa lasii bogaadiyaa waana lagu daydaa waa la raacaa raadka ciyaarta qaybtii ugu horreysay kooxda melbourne hal iyo eber ayay ku kala mareen wareeggii labaad markii lasoo laabtayna melbourne laba ayay heshay labiyo eber muddo markii ciyaartu ay socotay ayaa nasiib wanaag kooxda gobolka banaadir waxa ay barbardhac markii dambe ay la galeen kooxda australia ee melbourne cali xuseen ayaa halkan taagan tababaraha kooxda australia cali hay ka war ciyaarta bismillah raxmaan ibraahim aad baa u mahadsan tahay waa sidaa sheegtay kooxda australia laba gool iyo eber bay kambiga ku martay goolkii labaad ayay haddana dhaliyeen ciyaarta intaysan daqiiqo soconin waa advantage fiican laakiin mar walba kooxda markay gool iyo laba ku horumarto mar walba breshara la soo saaraa iyadoo bresharkii uu jiro oo kooxdii kale ay dadaal dheeraada muujinayaan ayaa nasiib xumo waxaan aad uga xumahay arbitaha intaas aqoontiisa inay ka badnaato sababtoo ah yalowga labaad uu siiyey ciyaartooyga ciyaartooyga injiri buu ku soo baxay hadduu mar laynkii uu karoosgareeyo uu gacanta taago wuu geli karaa waxay ahayd markuu galay ayuu wuxuu qiil uga dhigay ee ani kuma amrin laba mar anaana dhinac taagnaa ciyaartooygii waxba dhib ma lahan taas ayaa waxay koosgaraysay laba gooloo degdeg ah inay imaato oo weliba wakhti maarata aad u adag waa ciyaar isku dheelitiranay ahayd labada kooxood ciyaar fiicanoo qurux badan markii dambe laakiin waxaa muuqatay in kooxda australia sagaal keliya ay gudaha ku jireen oo qof laga saaray ha taas qofka laga saaray mar walba waxay efektgaraynaysaa kooxda goolasha leh haddii qof laga saaro waxay dhiirigelinaysaa kooxda kale oo goolraadiska ah waxayna u sahashay inay barbardhicii dambe ay la imaadaan overall geymkii macnaha waxaan aase macalin ahaan waxaan ku qanacsanahay ciyaartooyda akhlaaqda maarata banoonigii fiican ay soo bandhigeen waa geemkii ugu horreeyey safar baan ka nimid insha allah waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo ciyaaro kuwan ka qurux badan inaan soo bandhigno haddii ilaahay waa arrintan waa isdhexgal waa isbarasho waa arkaysaan macnaha intaasoo oo dhallinyaraha ayaa maaragtay ka qayb qaadatay
ugu dambeynna ciyaarta markii ay soo idlaatay waxa aan la hadlay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee reer austraaliya ee ku sugan magaalada muqdisho iyagu ciyaarta daawanayey anigoo ka mida jaaliyadda australia cayaartii maanta aan soo bandhignay cayaar fiican aan soo bandhignay bareejana ku dhammaatay cayaarna waa sidaas waa marna waa guulaysanaysaa marna waa laga guulaysanaa marna bareejaa galaysaa muhiimadda waxaa waaye in isdhexgalka ciyaalka inay bartaan waddankooda inay bartaan sidaanoo kale waa loo baahan yahay kuwa kalena inay ku daysadaan sidaasaan rajaynaa asbaabta meeshaan aan u nimid waxaa waaye waxaan ka mid nahay communitiga melbourne runtii ciyaar aad u wanaagsan ay ahayd waxa ugu muhiimsan waxa waaye isdhexgalka ciyaaryahanada melbourne iyo inta runtii it was good experience jawi wanaagsan maasha allah ciyaar aad u farax badan oo wanaagsan oo insha allah ciyaalkii waa dadaaleen annagana sabood badan aan siinay marka insha allah mid saradhayda dhacaysana inaan raynaan rajaynayna haddii ulaa yidhahdo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi reer melbourne horta kullii reer melbourne waa idin salaamaynaa kulligeenba haddaan nahay community soomaalida oon joogna magaalada muqdisho waddankeenna aan joogno runtii maanta waxaan halkan ku aragnay carruurteennii oo nooga timid melbourne iyo australia meelaha kale ka duwan laakiin aadaan ugu faraxnay sida ay cayaarahee noo muujiyeen runtii ma filanaynin sidaan carruurteen inaan u arkido waa markii igu horreysay aan imaado carruurteennu halkan magaalada muqdisho ku dheelays runtii waana waan rajaynaa madda kadib inay sidaan si ka fiican noqoto sida dhow ula socda ciyaaraha oo khibradna u leh bal ciyaarta maanta maxaa kaaga baxay waa mahadsantahay baafo aad iyo bahda s b s ciyaarta maanta waxa ay tusinaysaa dadku in kubadda cagtu ay tahay marna caddaan marna madow oo adigoo wanaagsanna lagaa badi karo adigoo wanaagsanna bareeja lagu gelin karo adigoo wanaagsanna ama adigoo xunna aad badin karto marka kooxda melbourne galabta qaybteedii hore waxa ahayd koox aad u wanaagsan oo isku dhila tiran si wacan u ciyaaraysay weliba waxa ay mar gaarsiisay natiijada laba gooli eber laakiin qaybtii labaad waxaad mooddaa in uu ciyaaryahanka lambarka sideed iyo tobanaad uu noqday beddel anfaca gobolka banaadir natiijadana ciyaarta dib u soo celiyey sidoo kale waxaan dhihi karaa melbourne waxaa saameeyey kaarka gaduudna ee la siiyey ciyaaryahanka ee lambarka shanaad kaasoo ahaa markaasi qalad in bilaa amar garsoorka asoo keelin in uu soo galo taas sababtay in markaa jaalihiisii labaad u helo marka melbourne galabta waa ay wanaagsaneed laakiin maxay noqotay misbiyaaj sheekada aad baa masada cabdicasiis wuxuu ka mid yahay ceertooydii ka timid gobolka queensland magaalada brisbane oo sanadkanna sanadkii ugu horreeyey xulka jaaliyadda australia soo raacay cabdicasiis ka waran ciyaartooyga loo hadalhaya ayaad ka mid ahayd garoonka oo si fiican ood u ciyaartay ciyaarta maxaad filays maanta horta maanta waxaa filinaya geem adag inkastoon isxadkaynay annagana ma liidanin tiimkana way fiicnaayeen marka good game ugu dambaysa in ladi baraajiyey ka war soo aragtaa
nasiib bay lahayd nasiib leh waay wax kale tima haayaan raggaas marka next game insha allah saanaysa ka fiican u ciyaari doonaa mahadsanid waxaa halkan taagan kabtanka kooxda eh, yuusuf oo dadaal dheeraada muujiyey islamarkaana watay nambarka tobanaad ee ciyaarta ka war ciyaarta maanta ciyaarta alxamdulilah een, eh, labada kooxood banaadir iyo jaalidii australia eh, ciyaar fiican ay soo bandhigeen dad fiican oo wana taageeraan waana fiirsanayeen aad baan ugu faraxsannahay daqiiqada ugu dambaysa in laidin barajeeyo soo aragtaa banooni waa way dhacdaa Een, it's, it's football expectationkeena wallaahi annaga hadda jirtaan waxaan ka imaanay jubbaland ma ogtahay so ciyaar ciyaar oo taf ah bin- bin- binoo binoo dhigeen Eh, halkan eh, it wasn't going to be any different xitaa Okay, ka waran ciyaarta maanta halkan ka dhacday dareenka wallaahi maasha allah waa ku faraxsannahay maadaama ciyaalkeenan australia ay noogu imaadeen ee haddana tiim haddana walaalaheen oo soomaaliya ay la cayaarayaan aad iyo aada horta ugu faraxsannahay haddana mana naga badin laakiin barajaan nahay alxamdulillah So basically, it's a draw. um, 2 2. You know, we could have won, but like, uh, what's going on? I don't know.
Um, today's game was a good game. It's good to play in the motherland. Um, a lot of fans came. Um, we should have won, but you know that's football. It happens. Inshallah, you know we win our next couple of games.
ciyaartii dhex martay kooxda australia melbourne iyo brisbane isugu jira iyo weliba kooxda gobolka banaadir oo iyaguna isugu jira xulalka degmooyinka gobolka banaadir ayaa markii dambe waxay ku soo dhammaatay laba iyo labo iyadoo daqiiqadii ugu dambaysay kooxda gobolka banaadir ay bareejiyeen kooxda jaaliyadda australia ibraahim cumar baafe wararka s b s magaalada muqdisho
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.